Sioux City, Dimuqraadka J.D. Skolton ayaa sheegay maanta inuu sun u tartami doono xafiiska waqti dhow. Xaqiiqdii maanta, Skolton wuxuu ku dhawaaqay inuu shaqo la qaban doono koox horseed oo codka reer miyiga ka ridsa gobollada laga damgalyo. Ciyaaryahanka hore ee kubadda kolayga iyo qaryuunka waxa caan uu yahay ku dhawaad inuu ku adeegtay wakiilka muxaafidka ah ee laga muransan yahay Steve King degmada afraad ee Iowa sanadkii labada tobaneedka. New York Times ayaa ku warmeysa in Skolton u maleegay inuu Mareykanka Iowans waxay ikhtiyaar u yeelan doonaan inay iskuulada u maamulaan imtixaanada COVID-19 ilaa imtixaanka Iowa laga bilaabo Jimcaha. Waaxda caafimaadka dadweyne Iowa ayaa ku dhawaaqday halkii laga sii wadi lahaa goobaha laga wado in la bilaabay Abriil ee sanadkii labada labaataad. Iowans waxay kasoo qaadan karaan xirmooyinka tijaabada guriga qiyaastii boqol labatan iyo shan goobood oo kala duwan gobolka ah. Labada goobood ee tijaabada Iowa, Des Moines iyo Davenport ayaa xirmi doona maalinta Jimcaha. Shaqaalaha koronto ee xawlaha magaalada Omaha iyo hareeraha ayaa weli ku hawlan sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen korontada kumanaan macaamiil ah maalintii Talaadada. Afar maalmood kadib markii duufaanada xoog lihii ay ka dhuufteen gobolka isla markaana ay ka tageen tiro dad ah ku nool Omaha koronto la'aan. Omaha dadweyne Omaha waxay sheegaysaa inay filayso inay lahaato ilaa labatan iyo todoba kun oo macaamiil ah koronto la'aan oo soconaysa qadaha ee caawa.